sikiisa ugu tagan macalku waa soo ordiye gurina kusoo ordu rabi oo maarata dadkan oo iridda ka xeerto iridda inta ku xeeran laba nimaa meesha u taagnay iriddan labana xaggay ka soo buursay saddex naagoodna way beertay saddexda naagood baagado ku bilaabeen mid waxaa jira oo leebo dheer watay oo mudac afka leh oo baashi musunta la marsan macalinka oo la xarbiyey macalinka soo gacantiiska dhigaya ina macalinka wax hub umawto dagaalka ma ma ogeenba ku talgalna ma u ahan marka ninka waxaa arkay asagoo inta ka geliyey mid as oo la socoy basiina watay caawa wuu jiray basiinka kushab ku siiyey naag oo la socotayna way ku daartay dad badanay ahaayeen wax yar may ahayn ma fahamta adi ninkan waxaa lagu dilay saddex naag iyo saddex ragaa lagu dilay laakiin naagad waxa dhibka geystay shan qof waaye ilmoo ka tagay dadoo ka tagay eheloo ka tagay walaaloo ka tagay ifkane laba xaasaa u joogto marxuumka la dilay ee halkan lagu gubay sida la sheegay ayaa waxa uu aabbo u ahaa oo uu korinayey ilaa iyo laba iyo toban carruura waxaana kooxda weerarka ku soo qaaday sida la sheegay ay deris la ahaayeen marxuumkan
aabbaha marxuumka oo lagu magacaabo mukhtaar saalax ayaa sheegay in wiilkiisa uu ahaa xoogga keliya ee qoysku leeyahay alxamdulilah cidda dhan basaa gacanta ku haye xooggoodaas ahay kaasoo kalena ma ii dhalanaayo